bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kow akhyaare kulanta fayla min fayla ha ka dhowaada warkaha minamaayida aada warsanaa qodobada isinka dheegi doontaan haddii ilaaha yaraan tunanka guda jarna ee welibaa ku mid e gadoomiyaga xaafadda daarusalaam oose ku hadlay xaalada guud ee xaafadda sayti gadoomiyaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan oose ku hadlay kulamo sulaqaada diqaar kumadeed dadka ku nool degmada makhaas iyo weliba deegaana hoos kooyowa guddi lahaansaare xyiraada laga suubay hildhibaan ku tirsan golo shaabka jabuuti oo ka guulaysatay gudoomiyaga baarlamaanka ee afrika dooda ku dhalatay ciidanka itoobiyaanka ee lijeeya dhuusmareeba ra-iisul wasaaraha iraaq isilahay kureed markii dhiiganka badanaaya meelasayta ka deedahi ciidanka ammaanka ee boosaaso lamanabdoon habsigio dhikeen dada ka amuuda dabku kahi afgooye akhbaaraadka binaanka raadiyaha warsana singhaytona hamiignamadan welibaa ku mid e antao meelayo ku dhiyayaan shilalka anka badan ee dunida
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahaayto sabta axdinaya hahooyida hayta taariikhdanayada ta soddonka bilatumi koowaad ee nofembar sanadka lamada kun tumi sagaalka nisay weliba yohayana qodobadii warkaana hamiignima hatana ka dhowaada soogiiyo faahfaahsan haddii ilaahyorana intuu sabada kajaran tasinku warama doona anoo maxamuud ali cabdulaahi gaabshaae gabalawno sidaysan warkaba ka dheegasan gudoomiyaga xaafadda daarusalaam ee baydhabo iyo weliba uuse ku hadlay xaalada guud ee xaafadda sayti iyo weliba sidadan saameeya roobabkii deertee uusa qubaday madkaram alin aadan weliba uus iya gudoomiyaga guud ee xaafadda daarusalaam ee buqriyey iyo weliba uuse ku hadlaya xaalada guud ee xaafadda buqriyey welibana yaa ku mid eetaa xaafadda buqriyey xaafado kayaala magaalada baydhaba waana yeetaa xaafad gees yaanjarta mar ana booqaday xaafadda iyo weliba yaa inla muuqataya xaafad jidasha eedan burbursan ayoo saamayan roobabkan hitaa sida la wada ogi ina hil roobaadkan iyo kana faaytay lama qof oo shale ilaangna hareysa maxamed ali jikow oo daadisa ay tii sagaal sana oo xaafadda saytii biiga qaadi iyo weliba fartuun shariif ayaan daadiilka sheegay tumisiyeysan ayaa ka amoodi boholdhaha maraasa xaafadda saydiya buqriyey oo laka magacaawowa yaa kumaana waa ka gudoomiyaha uu soo ku hadlowa us oona sheegay intii muddo saddexa sana hilka gadoominimada uusuhaya walausan qubdi iyo weliba inti laamood ayaa ku koobanta xaafadda sayti wala uusuye gudoomiyaha xaafadda sayti waa laakiin muddo saddex sano ah iyo gudoomiye ku ahaaday runtii iyadan maxsanta socaliyada muhiiman ew dabcan unamay baaha waliba mas-uuliniinka wale xaafadda iyad baa hadayan weyn xaafadda daarasalaam mayba lilah madusanabkin sheegay waxyaalo marka oo marnen ku qabanaya mayba kuma tahay tayla taas bilood sheega inka horeey la taabada kor mayba wadadii oo inka horeyti una huulan ku qabada may haytahi wadada suuqa holaan degan degaasa oo la erjari mili oroba la erjari oo waqtiyadii hore laamaga salbacaad mili kekay iyo ku bilaawadaas wadadaasi ilaa iyo suuqa xoolaha iyo degaandegaas waa lix boqol iyo iyo konton lix boqol iyo konton mitro mayb waa iskaa kabilaawana markanka horeyti ciidan ka guulaysidii maxaada jarna meel oo baawar mara jari ama mayl rais dadka hataa loqtiyo ciidan dhaba jartay suuqa hoolaa madi meel lakawali maasha allah ciidan ka guulaysnay sheygan ka horeey una kubilaawna ma hay tahin in wadadaas una ka guulaysana suuban dhinaga kale soo sii hadlaaya weliba uusu sheegay intii jidadka asiitiya burbursan sujeeye hay-ada sidee lan dhisi lahaaye iyo weliba sida oo kale usu sheegi intii usa jeeyay gudoomiyaha gobolka waana kula hadlay qaabka lan dhisi lahaaye jidadkaasiti walow jidkaasiti usueye jid halbowlan e xaafadaasii tiyaabuqriyay iidan maasan tortabayba runtaw jidkaasay jid oo baahadis id maarne dadka bulshada aan ka baahanyin jid oo may laraayis muhiim ew daban hadda ka horseeni bulshadii meela degnaatiin iska weerni xiido oo marne unajeyniya jarta oo may laraayisan ku osaniiniyo wadadaasay marne nootaa kuleen amase noo qarash gareeyaan oo olinin suubiya maadaama baahidii oo marne wadadaasay dad badan oo may laraayis isticmaalayaan waana lang maro korna baawnang maro korna runtii dad gudoomiyaha gobolka taani lakoy seeni ha aragne wadooyinkii dhan waa hiriiren xaafadooyinkii dadka deganayan qaarsho ku guureen biyi ku galeen maylarais dad badan oo hataa maylarais boqolaasay yani ka dhamadeen jiraan gabar tumi siyad jare ka dhamatay runtaw may kale ka dhamaday kuri oo siyad jare ka dhamaday intaas oo dhan saameyntii marne bulshada la qabnay naftarkaanoba laakiin haddana maylarais goon goon ahaan daarisalaam may ragaasa iniyo maylarais kugu daweynay tahay xaafado baydhow roobab kasii saameyn hadalkan gudoomiyaha xaafadda daarusalaam madkeer macalin aadan iyo weliba usakatooseya helo hel roobaadkan xaafadaasii tiya buqriyey iyo kanaf wayti lama qofa ilaa yoni hatana injarna hay-ad ama maamula walanqubati walow dadka degan xaafadaasii tiya buqriyey jidadkaasii tiyo kadhabga waa mar keli deera waqtiyada roobabkan oo kala dhinaca kalena gudoomiyaha golo shaabka iyo guddi xaqiiqweydyowe hansaari hayaraadii safar iyo dhiwaanya sheegdi intii xildhibaan dalaase xasan aadana lakasoobi iyo fadaasi intiya seta degmooyinkumada gobolka gada gudoomiyaha golo shaabka iyo guddiga weliba usku dalbaday intii baaritaan lakasoobi sababta yeeshaantii intii xildhibaanadan lendiyada intiya seta deegaanka laagu doorada islamarkaasaytina garoonka muqdisho lakahayara war qoraale ah ku bahiya gudoomiyaha golo shaabka iyo weliba hoos-ondiray guddiga arrimo golo iyo weliba amniga ee golo waxaana isuku dalbaday intii muddo toddobaad gudaantiya ee baarlamaanka la horsheena warbixin dhammaystiran oo ku saabsan ah hayaraadii lakasoobay xildhibaan dalaasa xasan aadana labaatiyo shantii bilan yahayti golo shaabka yaa weliba yaa ka hor sheegdaya intii hayaraadiyo kasuubayaan ciidamada hay-adda nisa hiliya kasii jeeday gobolka gada waana ya falkaasayti iyo ambaarayaan xildhibaano ku tirsana golo shaabka maxamed ali khumad gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti iyo weliba ka guulaysaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee qaramada midoobay ee afrika maxamed ali khumad iyo weliba use sheegay intii guulis yeeta too fursad weyn an leh dalalka khiyaala geeska afrika waan hangmarna fursadoogan oo kale sanadooyinkii kadambeeytay xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee afrika iyo weliba uu suhayay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasetiya burkina faso gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee qaramada midoobay ee afrika ya sheegay intii isuku shageeyi doona dimuqraadiga isdhexgalka dalka afrika iyo weliba koronqaadowka dhaqaalo guulan iyo deertii dowladda jabuuti yaa weliba yah ka toosase hilo bili juun ee sanadka lamada kun labaatanka dowladda kenya yaa kala tartamahayta kursiga golo ammaanka ee qaramada midoobay kaasaytana lama dal tartan iyo onka jaran ah islamarkaasaytana jabuuti wili yaa helo korta galgala dhiniga odka ee dhinigaas iyo weliba dhuusmareebyan bahaana akhyaare doodya weliba ku dhalatay ciidamo etoobiyaan oo lijeeya magaalada dhuusmareeb ee aasamada maamulka galmuduga ahlasaydi oona dadka qarasho iyo sheegeen intio qeeban kuhayna howlgalka midooda afrika ee amisoma sadooylaha dhaaf iyo weliba habahayaya hadalka eedana ciidanka etoobiya sababta yeeshaantii ina xilligan lijeeya magaalada dhuusamareeb waanya ku mid ataa meeloonka ammaanka badan ee soomaaliya musharax cabdiraxmaan uduba oosu ku midaya musharaxiinta inteegan ah hilka madaxtinimada ee maamulka galmudug ya sheegay inta dowladda dhexe ee soomaaliya iyo fadahayta intii afduuwata doorashada galmuduga ciidan etoobiyaane sidii meelasayti yan kudheeda doorashadii kudheedii maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya baydhaba xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oosu ku midaya hogahayaha guud ee xisbiga himiloo qaran waanusu qayb kuwaya madalla xisbiga qaran iyo weliba usu beeniyaya magaalada dhuusmareeb intilijeeya ciidamada etoobiyaan e oo ku tirsana howlgalka amisoma hildhibaan ka sheegay inte ciidanka etoobiya horay timelaseti on roogan magaalada islamarkaaseydina qayb ku ayan ciidanka amisom orooga garoonka magaaladaaseytia dhuusamareeba waliba sida oo kale jare dad badan oo dhinisho siwingeeg aan hadal haye arrimo ka eedinga ciidanka etoobiya olijey dhuusamareeb siyo lugankabeelda doonanga doorashada maamulka galmuduga ra-iisul wasaaraha dalka iraaqa aadil cabdulmahdi yaa weliba usa gudbiyay isasilaadiisa sida laa ku higaday hafiisyaya isaasilaadiya weliba yaa ka toosase kureed markay macalintii inka dhiiga badanayti usukadeedahi dibadbahayada iyo ka amudeen walku badanga afartan qofa hoghayaha anka sareey ee shii-ada ee iraaq iyo weliba uus ambaariyaya inay awoodalan adeegsada dibadbahayada welibanuusa ka baaqay inta la dhisa dowlad cusuba dad deerow tiradii afar boqol oo qofa iyo weliba ka amudana dibadbahayada iraaq tan iyo weliba intiyaa bilaawatay bili oktooba dadka iraaq ee dibadbahayada dhikahaya iyo weliba dalbadahayana intiyo shaqooyin lan abuura islamarkaasaytina la afjara musuq maasuqa bahsan ee dalkaasaytiya ku jara welibana sida oo kale abashiyo kumuujihayana adeegyada dowladda oya sheegdi intiyo liidadan hogaayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres yaa sheegay intee soo-eeda aan kuba lacsinye wararka sheegowa inta dibadbahayada khasaaslan adeegsada bayaan hakubay hafiiska ra-iisul wasaaraha yaa laka sheegay intii isticmaalka usoo hangudbi doonanga baarlamaanka siyo un hulan dowlad cusuba waliba iyo dalbadahayana intiyo ku dambayta kureeda markii hogaamiyadanka sare ee shicida iraaqa usoo ka baaqi inta dowlad cusuba la dhasa bayaankan hakubashi ee ra-iisul wasaaraha mayka sheegna waqtiga is-asilaadiisa gudbi doona maalinta axdiya lakubada intii baarlamaanka iraaq iyo weeldhanga kulan deg deg e dhinigaasay iyo weliba magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan yaanbahaan ee akhyaaraya gudoomiyaga degmada makhaas ee gobolka hiiraana iyo weliba usu sheegaya ama ku hadlay kulamuusu laqaadadii qaar kumide dadka kanool degmada makhaas iyo weliba deegaano hoos kooyow waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahintu war ku meelaanin ku diray gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi ayaa ka warbixiyey kulamo uu la qaatay qaar ka mid a dadka ku nool degmada maxaas iyo deegaana hoostaga waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen waxyaabo badan maanta waxaan gaaray tuulada goobo runtii halkaasi waxaa aad ugu soo dhaweeyey shacabkii deganaay intaas kadib halkaasi markii aan gaaray waxaan la fadhiistay qaybaha kala duwan ee bulshada dhallinyarada odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhammaan garadka halkaas joogay waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo dhammaan guud ahaan dadka reer maxaaseed meel waliba ay joogaan in maaragtay laga shaqeeyo xasiloonida deegaanka loona gudbo maaragtay horumar runtii aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin reer maxaaseed waa dad u bisil dowladnimada waa dad u bisil horumarka waa dad maaragtay u baahan hogaan horey u wado waxaana rajaynayaa inaan horey u wadi doono hadduu ilahay raalli ka dhigo sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada maxaas inay jiraan wadooyin xiran asigoona maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ka codsaday maxkamadda sharafta badan ciidamada qalabka sida waxaan ka codsanaynaa in ay noo soo saarto anoo ku hadlayo afka dhammaan bulshada reer maxaaseed wakiilna ka ah inay noo soo saarto awaamiir ku saabsan ciddii gasho wixii maaragtay laga fali lahaa iyo qodobkii qaban lahaa inay noo soo saarto waan ka codsanaynaa waxaa jira waayahan dambe wadooyinkaas waddo islaam ah oo dadka shacabka ah ay mari jireen oy u sahlaneeday inay say kala gooshaan oo waxyaabaha cadowga iyo maaragtay dowladda dhibka ku haaya oo aysan mari jirin oo ay mari jireen oo keliya dadka masaakiinta ah oo shacabka ah barmageedada ah ayna ugu fududdahay in xamar si sahlan adeeg looga soo qaato si sahlanna maaragtay gobollada dhexe lagu gaarsiiyo maadaama waddadaasu ay tahay waddadii labaad ee soomaaliya ee loo yaqaano jidka jaayiga iyo jidka laamiga labadaas waddo ayaa kala mari jirtay waddadii jaayiga aheyd waay marka waddadan in la furo marka waa laga maarmaan maadaama in la furo laga maarmaan tahay dariiqadii loo mari lahaa waa mid aan looga maarmin maxkamadda ciidamada qalabka runtii wadooyinkaas in la furo ahay laga maarmaan waaye waxaa maro dad masaakiin ah waxaa maro dad shacab ah waxaa maro ganacsato dhammaantoodne waxay maraan hadda wadooyin aan munaasab ahayn oo ay gudaha ama kusii jiraan ama baabuurtooda ay ku jabaan waxaan si joogtaa u wada fadhiisan doonaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo bulshada qaybaheeda kala duwan annaga haddaan maamul iyo shacab nahay waa naga diyaar ah in wadooyinkaasi la furo si dhiblaan ah ciddii ishoristaag ku samayso handadaad ku samayso ciidamaha joogo qaranka soomaaliyeed ka joogo degmada maxaaseed waxaan codsanaynaa wixii laga fali lahaa in maxkamadda go-aan ay ka gaarto waxaana filayaa in soo gaari doono baaqaani
wararkan oo deerahay magaalada boosaaso aroondo gobolka baray ee sheegahaya intimeelaseyti likihiri lama kumida nabadoonada gobolka baray oo dhaliila horeytiina dhaliilaya nidaamka maamulka madaxweynaha saciid cabdulaahi deni lamada nabadoon ololka sharmaga ababa dirac yuusuf buuxe iyo weliba cawad maxamed faara yaa kumid hayana odayaalka rooga boosaasa waana shalayta maamulka puntland iyo dhaliilyanga heshiisyadiyo kushageeyanga iyo weliba imaaraadka arabta odayaalkanya sida oo kalete weliba oo sheegana intiyo ha ka horjeedana heshiiska g b wold iyo weliba garoonka diyaarado ee boosaaso oo laka wargeliyay shirkadda yelata dalkasayti yonkatiragali imaaraadka arabta sidayoo sheegan saraakiil ku tirsan laamo amniga ee gobolka bari iyo weliba yo hagiyajana harigan lamada nabadoona welibanayoo sheeganay intii hata dhaanwadii dhinigaasa iyo weliba habsiga wiin ee magaalada boosaaso nabadoonada yakoo kumid ee halayta minshaye laakugobadi meelo kan kalena hiraabtun isusug laakugobadi sidayo haqiyajan saraakiila laamo ammaanka ee puntlana magaalada boosaaso ayaa muddooyinka damboliba ku teeginaytaya dood ku dhalati heshiisya madaxweynaha puntland isulagale shirkado ganacsi ee oo la kuleye dalka imaaraadka arabta waana la kawargeliya degada iyo weliba garoonka boosaaso inkiyaraan hal qof yaa la haqiijiyay intiisu ka amuuday kureeda marke mankiyaala tookumida ee xaafado kiyaala degmada afgooye qofkan usoo amooday iyo weliba la sheegay intiisu haya nug yara oo shiliga dabka ka hayana usoo ka jare manka dhatiisa sidaasaytana usoo ka amooday gobroogayaal oo rooga meelo dabka usuku kahye iyo weliba idaacadda warsan ee baydhaban sheegana intii dabka usuku dhalade koronto ku kati manka dhatisa dadka xaafadda ee degmada afgooye iyo weliba ka guulaysana intii oo damyan dabka yeeda oona khasaarada ilaayona hata lahaayo yeedaata dhimashay hal unug oo yaraa shalaytiyahayti xaafadda damaley ee degmada afgooye isdabku kayi welibana ka amuudaya saddex qof oo iyaale oo hal id iyo roogan dabkaasaytia weliba ku dhaladay burjaka oo manka taala oo dabkala kashadaaya sida goobroogayaal iyo haqiyajaan idaacadda warsan ee baydhaba surunka warkasiunka oo yahay weliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka tan baydhaba maraykanka iyo shilalkiinka badanay ee diyaaradda kudhiyangatan iyo weliba sanadka lamada kun iyo tobankii welibana higday dalalka ruushka kanada mexico iyo indonesia bahaato maraykanka iyo weliba usuliya kookumida qadadka ganacsiga ee anka mashquulka badan ee dunida iyo weliba heerkanka sare ee isticmaalowka hawada taasaytana waana iyo kudhikaasa intiiyo anjila sida helowka iyo weliba galdaloolka kukooyowa badqabka ruushka iyo dadkiinka badanaya weliba ka amuudaya tan iyo weliba sanadkii lamada kun iyo tobankii markaasaytina naftiyo kuwaaya shan boqol iyo weliba soddon iyo lama qofa welibana higday indonesia oo ka amuudi shan boqol iyo labaatan qofa lamadaasaytii dal iyo weliba yooleyana howlgal ganacsi ah oon kuwin yeedoona tirada rakaabka diyaaradabasayti rahow iyo ciid korloonka qaadawa waana kudyow tobankii sanadood ee laadhaafi ruushka iyo weliba tirada diyaaradooyinkasayti weliba sida hakunagatitan iyo weliba sanadkii lamada kun sagaalkii indonesia weliba ha ka korortay walku badan afar tookiyahanagati naabal yaayana dhiniga dadka waaryaaladaha kudeerta ku mid ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo markii muddada sayte lonferi kaamudi boqol isiyo ton qofa waana dhimashadii yaadaata sidoo kale waliba yeelata dhulka kaleda ee koreya dhiniga sharciga iyo weliba badqabka iyo korarka dadka fadawa inti diyaaradooyinka sayti ka safaran aabahaato nabel iyo sadejeer waliba yaankasarayte jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo markii yeelakoya duulimaadyada rakaabka taasaytana qoryaan qaadasa sanadkii la dhaafi aabahaato nabel iyo sadejeer waliba yaa koran qaadase jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo markii la kutaba dimuqraadiga rakaabka taasaytana iyo koryo-eediyanka qaadi sanadkii ama sanadooyinkii la dhaafi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo waliba yaaniya eediya koranka qaadahayta intiya hala taasaytana waliba sababta intiya ku mid naqata dalka dimuqraadiga lukumamnuy ama hadidaadiya saarti midooda afrika haabahaato dalkaasayt oo shideeda sam'e dalalka afrika liiska kalujara kongo iyo waliba iyo kuma data tumisa diida dal ee afrika ee iyo weliba hankaled ee aasiya iyo weliba latin america jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo sanadkii nkuhuma iyo shilka kudhi iyo waliba ku mid hayaya sanadkii lamada kun iyo todobadii markaasayta oo sanadkaasaytana iyo burbura siiyey diyaaradooda aabahaato shilkii dadkii inka badanaaya amoodi ee dalkaasayta kudhi iyo waliba kumitahayaya kun sagaal boqol sagaalan ilitii markay diyaarada iyo meelaseyti akubati iyo meelaseytika burburti waaniyo kanafayanga tira dada tirdo diirasa lama boqol soddon todoba qofa warkii hamiinama akhyaaray hiluusin kula soo tan idaacadda warsan ee baydhabantaninka donye warka waliba saareeya waryaagana cabdiraxmaan abdulle maleele ana maxamuud asinisoosiyaaye nabadgelyo akhyaaray